Boosasku ayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Sodma gargaarkan qaybad iyo waliba yoo diirayana lama kunga hana saytu ku barakacnga dagaalo ku dareera deegaano ooskoyinga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose hana saytu hadda ku sugunyiga kaamka al-aamin adleedka magaalada Muqdisho maadaama ay wajahayeen duruufo adaga agaasimaha waxda gargaarka hay-adda Sodma Zahra Cali Yuusuf iyo waliba ay ku warbiidaya gargaarka hay-ado aan qaybiyaga iyadoona sheegtay in dadku dhawaan ha ku barakacnga deegaano ku tirsan Shabeellada Hoose ku qaybinaynaa laba kun oo qoys qoysaskaasoo ka soo barakacay deegaanka shabeellada hoose khaasatan degmooyinka hadda deegaanada hadda dagaalka ay kasoo ka socdaan oo ah deeq beri weyne waloweyn beledul amiin dadkii ka soo qaxay ee marasta ahaa oo u adkaysan waayey dagaallada oo ku soo qaxay ee gobolka banaadir khaasatan degmadan ayaa maanta waxaa hay-adda ay la soo gaartay raashin raashinkaasoo ah qabadigii nooga yimid dowladda ruushka wixii aan hayna ayaan annaga dadka aan maaragtay gaarsiinaa waxaana rajaynaynaa inay nooga mahad celin doonaan intaana aysan ku ekaan dooninin waxa ay hay-addu ay maaragtay ay siiso oo ay ku soo noqnoqon doonto ma ahan maaragtay wax kafeeya wax ma ahan wax maaragtay waa un waxa ay ku moodi karaan waxaana rajaynayaa dadka maanta ka faa'iidaystay inaysan siyaabo qaldan u isticmaalinin in ay guryahooda ay geeyaan inay meelaha ay gabbaad ka soo dhigteen inay geystaan hay-adda maarinta masiibooyinku waxay u taagan tahay baaq kasta iyo maaragtay wax walba oo dhinaceeda soo mara in ay sida ugu sahlan ay fududayso waxaana rajaynaynaa intaani in ka badan inaan la soo gaari doono kumid ee dadka deganaa deegaanka iyo hay-adda sudman kuma hadnagaya deeqdun dadkunga alla haladeeri us-oona sheegay in dadkii mudanayeen iyo hadeertiya deeqdunga waxaa maanta noo suurto gashay laba kunoo qoys oo ah dad ku soo barakacay gobolka shabeellada hoose walaweyn iyo dhulkaasoo dhan dagaaladii ka soo cusboonaaday dadkii ka soo barakacayna halkan maanta hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo ah haldoorka hay-adaha inay maanta bixiyeen laba kunoo qoys raashinkooda si qurux badan dhammaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adda maaraynta masiibooyinka ee cid kastoo ka qayb qaadatay in halkan ay ku bixiyaan raashiin laba kun oo qoys ah ayna siiyaan dadkii mudnaa dadkii aad iyo aad u tabaaleysnaa ee mudnaa in la caawiyo waxaana rabaa inaan u mahad celinno hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo ka qayb qaadatay kaalin muglana geysay laba kun oo qoys inay halkan oo kaamka la yidhahda alla'aamin ay ku siiyaan ku wareejiyaan si qurux badan iyadoo aan ahayn ku fadhiistay iyo iska dawareeg waxaan rabnaa inaan u mahad celinno cid kastoo ka qayb qaadatay